habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa habeen arbacaha bisha abrilna waa toddoba-iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitaban iyo boggeenna internetka v o a somaali com caawana waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya cumar xasan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobadan dhegaystayaal caawa idaacaddeenna idinku hayna waxaa ka mid ah kulan saddex maalmood magaalada nairobi uga socda beel ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega xuduudda labada waddan iyo dowladda kenya oo shalay la soo gebagabeeyey heshiisna laga gaadhay
waxaa aad u soo kordhay dareenka laga qabo sida loola macaamilahayo xuduuddaas dheer ee dowladda soomaaliyeedna haddana aysan degaan joogin oo ciidan u joogin arrintaas ayada oo ay dowladda kenya waxay goosatay inay kala hadasho dadka degan naga xildhibaan qaran baan nahay waxay kusii qusaysaa deegaankaad ka timid oo lagaa soo doortay codkaad ku lahayd haddii wax ka jiraan waa laga maarmaan waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan roobab afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka da'ayay gobolka hiiraan oo saamayn ku yeeshay dad hore uga barakacay dagaaladii buula burte
weelashaas naga qaadiga gulaha waa naga qoy meela kala seexana mala meel fadhisa hooyan ku hooyan naabalan horta geed bagiisaan ba joogno anagu inta yaroonoo dhisan xijaabihiin gashanayna ku dhisannay aan ku hoos jirna xale bacan saaranna male gaajana waana haysaa waxaan ka codsanaa inay noo gargaaraan hooy aan ka helno raashin aan ka helno
waxaa kalood dhegaysan doontaan qaybtii saddexaad ee ugu dambaysay taxane aan uga hadlaynin nolosha dhallinyarada soomaaliyeed ee ku naafoobay dagaalada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
musharaxa xisbiga jamhuuriga ee donald trump ayaa waxa uu ku guulaystay shan gobol oo kaleeto oo shalayto ay ka qabsoontay codbixinta israabraabka musharaxiinta xisbiga jamhuuriga trump ayaa waxa uu ku gacan sarreeyey shantaasi gobol oo ku yaalla waqooyiga bari ee maraykanka kuwaasi oo kale ah connecticut delaware maryland pennsylvania iyo rhode island waxaana uu ku guulaystay boqolkiiba shan iyo konton dhinaca xisbiga dimuqraadiga ahna hillary clinton ayaa waxa ay ku guulaysatay afar gobol oo gobolladaasi ka mid ah waxaana gobolka soo haray ee rhode island ku guulaystay senator barni sanders eedaysanaha lagu tuhunsan yahay weerarkii ka dhacay magaalada baris saalex cabdisalaan ayaa lagu wadaa in lasoo taaga maxkamad ku taalla dalka faransiiska saacada uun kadib markii si deg deg ah ay madaxda dalka belgium ninkaasi ugu wareejiyeen dalka faransiiska wasiirka cadaaladda ee dalkaasi faransiiska jean jacques ayaa sheegay in saalex cabdisalaam la geyn doono xabsi gaar ah oo ku yaala duleedka magaalada baris kaasoo loogu talagalay dadka la aaminsan yahay inay khatar keeni karaan wareejinta ay maanta samaysay belgium ayaa ahayd mid lama filaan ah sidaas darteedna qareenka u dooda saalex cabdisalaan oo ku sugnaa magaalada liil ee dalkaasi faransiiska ayaa si deg deg ah ugu kicitimay magaalada baris si uu la kulmay macmiilkiisa waxaanu sheegay in macmiilkiisu uu welwelsan yahay
dalabaanka afghanistan ayaa waxa uu sheegtay in wafdi heer sara ay u direen caasimadda bakistan ee islaamabad si uga qayb qaataan wadahadallo ay la yeelanayaan dowladda bakistan afhayeen u hadlay talebaanka afghanistan ayaa v o eda wuxuu u sheegay in talebaan ay wafdi ka duraan xafiiskooda arrimaha siyaasadda ee ay ku leeyihiin dalka qatar si madaxda dalkaasi bakistan ay ugala hadlaan xiriirka labada dal ee dariska ah madaxda bakistan ayaanan weli ka hadlin arrintaasi iyaga oo ka gaabsaday inay xaqiijiyaan joogitaanka wafdiga talebaan iyo ujeeddada safarkooda ciidamada dalka ciraaq ayaa mar kale dib u soo cusboonaysiiyey maanta weerarada ay ku hayaan kooxda daacish ee ku wajahan magaalada ay ku xoogan yihiin kooxda i s ee mowsul waa dalkaas ciraaqe ciidamada ayaa horay ugu durka tuulooyinka ku yaala dhinaca koonfurta bari ee duleedka magaalada mowsul ee dalkaasi ciraaq iyaga oo ay si xoogan u kaalmaynayaan diyaaradaha isbahaysiga ee ka howlgala dhulkaasi dadka ka soo barakacay tuulooyinkaasi ayaa sheegay in kooxda daacish ay qoteen dhulka hoostiis ay ka qoteen dhulka hoostiisa dhuumo ay ku dhuuntaan islamarkaana ay habeenkii ka soo weeraraan ciidamada ciraaq warbaahinta dalkaasi ciraaq oo soo xigatay taliyo taliyo goobtaasi ku sugan ayaa waxa ay sheegtay in diyaaraduhu ay bartilmaameedaysteen laba haweenah oo ismiidaamiyey iyo shan iyo toban dagaalyahaniinta kooxda daacisha oo ku sugnaa tuulada magaceeda la yidhaah mahana
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan washington mar kale ayaan idin leenahay caweysan wanaagsan midooda yurub ayaa waxa uu daafacay lacag dhimistii boqolkiiba labaatanka ahayd ee uu ku sameeyey kharashaadkii uu ku taageeri jiray mushaaraadka ciidamada amisom ee soomaaliya ku sugan isagoo ka hadlayay magaalada muqdisho ayuu danjiraha midowda yurub ee soomaaliya michel carboned uurso waxa uu sheegay in qarash dhimistu aysan ka dhignayn in la dayacayo howsha muhiimka ah ay amisom hayso waxa uu de uurso sheegay oo kale carabkan uu ku adkeeyey in loo baahan yahay in la taageero ciidamada qalabka sida ee soomaaliya sanad walba midowda yurub ayaa waxa uu ku tabarucaa amisom lacag gaaraysa laba boqol oo milyuun oo dollar wariyaheenna magaalada muqdisho jacfar kukaay ayaa warbixinta noo soo diray makele jarfone du uurso danjiraha midowda yurub u qaabilsan soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka sheekeeyey taageerada kala duwan ee uu midowgu kaga qayb qaato wax ka qabashada xaaladaha kala gedisan ee dalka soomaaliya ka jira waxa ugu horreynba sheegay in taageerada ay soomaaliya ku bixiyaan ay tahay mid isku dheelitiran oo aan dhanna u badnayn
we use a, a combination of political and diplomatic t- tools, tools of mediation, of negotiation.
soomaaliya waxaan ka fulinnaa mashaariic dhinacyo badan leh oo aan ugu yeedhno comprehensive approach oo aan hal dhinac oo keliya aan xoogga saaraynin waxaannu isticmaalnaa diblomaasiyad iyo siyaasad dhexdhexaadin ah oo la socoto taageero siyaasadeed iyo mid horumarineed oo aan u fidinno haaya'adaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxa kale oo aan galaangal ku yeelannaa dhammaanba dhinacyada kala duwan de uurso waxa uu soo hadal qaaday arrinta bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba ugu hadalhaynta badnayd toddobaadkii lasoo dhaafay taasoo la xidhiidha tahriibka iyo dhallinyarada faraha badan leh ee badaha ku dhammaanaysa iyo kuwo intaa aan ka yarayn oo iyaguna ku hara inta aanan babadda la gaarin waxaanu tilmaamay in midowda yurub iyo dowladda soomaaliya ay wada baadigoobayaan qaab ay isaga kaashan karaan yaraynta dhibaatadaasi
heard what have happened just last week in the Mediterranean Sea with hundreds of, of deaths.
mudnaanta midowda yurub waxaa ka mid ah wax ka qabashada tahriibka waan la soconnaa wixii toddobaadkii dhowaa ka dhacay badda mediteraaniyanka halkaasoo ay boqolaal qof oo badankoodu ka yimid geeska afrika ama soomaaliyaba ay ku dhinteen waxaannu la kulannay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo aan ka wada hadalnay sidii aan isaga kaashan lahayn arrimaha tahriibka iyo weliba taageerista dowladda ee la dagaalanka xagjirnimada midowda yurub waxa uu ka mid yahay dhinacyada ugu badan ee dhanka dhaqaalaha ka caawiya ciidamada amisom ee dalka jooga waxaanu danjireedda uurso sheegay in marka dhanka nabadaynta la eego aanay jirin dunida meel uu ururkiisu ku qarash gareeyo in la eg lacagta uu soomaaliya ku bixiyo Nowhere else in the world that the EU spends so much on security than Somalia. It's unparalleled. huh? And dhinaca amniga ma jirto meel la mid ah soomaaliya oo uu midowda yurub ku bixiyo lacag ka badan midda uu soomaaliya ku bixiyo waxaannu taageernaa amisom waxaa kaloo aan taageernaa dowladda soomaaliya waanad xasuusataan midowda yurub wixii uu ka caawiyey dowladda shirkii muhiimka ahaa ee lagu qabtay brussels ee ay dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ku heshiiyeen qorshaha horumarineed iyo ka siyaasadeed ee soomaaliya ee lagu gaarayo doorashooyinka dhammaadka sannadkan dhacaya ku dhowaad laba bilyan oo dolarka maraykanka ah ayuu sheegay in ay siiyeen midowda afrika si ay amisom ugu taageeraan muddadii ay soomaaliya joogeen hase yeeshee dadka qaar ayaa ku dhaliilay midowda yurub in haddii lacagtaasi faraha badan leh ay ku bixin lahaayeen dhismaha ciidamada soomaaliyeed la gaari lahaa natiijo ka wanaagsan midda hadda la xaqiijiyey waraysi gaabana uu v o a siiyey shirkiisa jaraa'id kadib ayuu danjireda uurso kaga jawaabay dhaliilahaasi these resources cannot go to the Somalian National Army or forces or any country, by the way, in Africa.
runtii waa hanti gaar ah oo loo qoondeeyey ciidamada amisom balse soomaaliya iyo cid kaleba lama siin karo ciidamada qalabka sida waxay u baahan yihiin taageero haddii ay noqon lahaayeen booliis iyo haddii ay noqon lahaayeen militarigaba lacagta amisom ku baxda waa mid boqshado kala duwan ku timaada laakiinse waa muhiim in soomaaliya la caawiyo arrintan ayaa kusoo beegantay xili madaxda ugu sarreysa ciidamada yugandha ee qaybta ka ah kuwa midowda afrika ee howlgalka u jooga soomaaliya ay sheegeen in muddo ka badan toddoba bilood aanay helin wax mushaara taasoo sida ay sheegeen niyad jab ku keentay askartooda jacfar kuukaay v o w muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay waxa ay roobab xoogan ka da-een magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan iyo tuulooyinka ku dhow dhow haddaba war amuurtaas ku saabsan waxaa magaalada beledweyne inooga soo diray xuseen xasan dhaqane gudaha magaalada ayaa waxaa ku sugan xilligan dad ku ceertoobay abaarta waxaana ay la nool yihiin eheladooda roobka oo ahaa mid ay dabaylo badan la socdaan ayaa waxaa cabsi weyn ka muujiyey haddii uu sii socdo in waxyeello uu u geysto dadka barakaca ku ah nawaaxiga magaalada buulaburte cabdiye ciise tooxow waxa ay ka mid tahay dadka tuulada jaaboole dhibaatadan soo qaxnay waxay ahayd hoy la-aan cadow aan ka soo qaxnay haddaana ilaa saacan hoy la-aantii waa na haysaa xalay waa naga qaaday yartoo caad caagag xataa aan ku aroorinayn waa naga qaaday xalay ma dhowa sis noogu beerlaawday laba saac ilaa saacan waa naha lix saac weelashaas naga qaadiga gulaha waa naga qoy meelan kala seexana mala meel fadhiisa hooyan ku hooyana abalan hortay geed bagiisaan ba joogna anugu inta yaroonoo dhisan xijaabihiin gashanayna ku dhisanay aan ku hoos jirna xalay bacan saarana male gaajona waa na haysaa meeshaana jaaboola leeraa meeshaan waxaan ka codsanaa inay noo gargaaraan hooy aan ka helno raashin aan ka helno alaab aan ka helno saasaan ka codsanaynaa cabsi waa ka qabnaa hooyanka galnaba ma lehe roobkee cabdikariin cabdulle waxa uu ka mid yahay odayaasha tuulada jaaboole waxa uu sheegay in cabsi weyn ay ka qabaan saameyn uu ku yeesho roobka xilliga oo bilow ah haddana webigii maaragtay eberow noqda hadda xoogaa biyo keene roobka haddana hadduu yimido dadkii daadkii baa qaadow haayo buushashkii ay lahaayeen xataa way ka dudumeen xaab hoostiisa ayay ku jiraan rafaadkaas ayaa jiro hoy la'aan hunguri la'aan intaba way haysataa roobkaas xowda ay daraata iyo ilaa maanta oon taaganahay saacan aan taagana oo da'ay waa ka roobka waa habeen horena waa da'ay maantana waa da'ay alaabadii maaragtay qaarna waa la tageen daadka waa la tegey buushashka qaarkoodna daadkaa la tegay oo maaragtay qaaday dadkii qaar bannaanka bay tuuran yihiin oo hilfabay caralay kor iska saareen oo bannaan bay yaalin qaarna calalaa u dhisanay ku hoos jiraan haa cabsiyaan cabsi baan qabnaa macnaha roobkii waa da'owhayaa haddaana daruur buu saaraya cirka haddaa taa nagu da'owhayaa cabsi waana kasii qabnaa wixii dhiman inuu dhammaasho tiri ayaanba kaba cabsanu haynaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada buulaburte liibaan cabdi burusow ayaa waxa uu ka codsaday cid walba oo ka qayb qaadan karta inay taageerto dadka dhibaataysan waxaa ugu sii daran weliba waxay cunaan ma haysaan xali ilaa ay hadda bannaankaanay taagan yihiin hadda alaab bisaaq hadda uu roobka ka qaaday laakiin hadda roobka sidaa hadduu kusii socdo waxaa macquul ah dad badan oo fara badan inay ku geeriyoodaan wallaahi tirada qoyska aaday u fara badan yihiin tuulooyin fara badan oo ka mid ay tahay shawliga labatiyeeg gulaalimeeg warxabad iyo tuulooyin sidaasoo kaleenta sideed tuulo waa marka dadkaana waxaa soo barakicay nimankii nabadiidka ahaay ee al-shabaab la baxay nimankaas ayaa soo barakiciyey dad masaakiin awaa waxay ka galabsadeen male haddana awooda u sheegteen oo ayagoo waxba ka haleynine inay gumaadan ku tala galeen dadka inay soo bara kacaan sidaas ayay ku kaliftay marka waxaa codsanaynaa hay-adaha samafalka deeqbixiyaasha kuwa islaamiga ah dadkan masaakiinta soo bara kacay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan leh wax ka qabtaan gargaar deg deg oo emerjansi ah ay ka soo gaarsiiyaan robabka xilliga oo ka curtay gobolka hiiraan ayaa waxaa xalay ilaa iyo saaki ay si isku mid ah uga da'ayeen dhul cabirkiisu uu gaarayo ilaa afar boqoloo kilomitir oo u dhexeeya degmooyinka beledweyne buulaburte iyo jallaqsi xuseen xasan dhaqane v o a buulaburte
magaalada nairobi ee dalkaasi kenya waxaa shalayta lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen dowladda kenya iyo mid ka mid ah beelaha dega xuduudda soomaaliya shirkaasi iyo wixii looga hadlayba waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyaheenna v o a ee nairobi maryan maxamuud bare magaalada nairobi lix iyo labaatankii bishan waxaa lagu soo gebagabeeyey shir u dhexeeyay dowladda kenya iyo mid ka mid a qabaa'ilada soomaaliyeed ee degta gobolka gadow oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee sohdinta kenya iyo soomaaliya ku yaala shirka beesha geda iyo kenya u dhexeeyey oo socday saddex maalin ayaa looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin amniga xuduudda soomaaliya iyo kenya ee dhanka gadow iyadoo ugu dambeyna heshiis labada dhan ay gaareen waxaa v o a uga waramay xildhibaan maxamuud cali magan oo baarlamaanka soomaaliya ka mid a dhanka kalena ku jiray intii ka dambeysay dagaalkii ka rideen shabaab ciidamadii deganaa saldhigii ceel cadde waxaa aada u soo kordhay dareenka laga qabo sida loola macaamilayo xuduudaas dheer ee dowladda soomaaliyeedna haddana aysan joogin oo ciidan u joogin marka maadaama ayna si jiro gacantii dowladda dhexena aysan soo gaarin oo gobol ka fog uu yahay caasimadii aad og tahayna ciidamada hadda badanaa ciidamada somali national armiga tabartooda inay iska yar tahay ama meelahay joogaanbo ilaalada iyo dadka wax fulinayaan ay u badan yahiin amison amisonna meelaha ay awood kuleeda soo gaarta maaha deega meesha xuduudda arrintaas ayada oo ay dowladda kenya waxay goosatay inay kala hadasho sidii xal loogu heli lahaa xuduuddaas dadka degan naga xildhibaan qaran baan nahay haddana haddana waxay kusii qusaysaa deegaanka aad ka timid oo lagaa soo doortay codka aad ku lahayd haddii wax ka jiraan waa laga maarmaan inaad u odayeyso waxaa ka hadlay laba prime minister oo horey dowladda dhexe prime minister uga ahaa sanooyinkii u dambeeyay kenya waxay wajahaysay mowjado amni xumo oo shabaabka soomaaliya ka imanayay badankooduna waxa ay ka dhacayeen dhanka xuduudda ee gobolka gado uu kenya la wadaago iyadoo kenya doonaysay inay amnigeeda xaqiijiso ayay go-aansatay inay dadka deegaanka kala xaajooto amniga soodinta gadow maadaama dowlad soomaaliyeed oo damaanad qaadi karta aanay jirin xag ciidan maxamed shiidiya oo ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa v o a sidaasi u sheegay dowladda kenya oo wixii muhiimadeeda ah waa interestkeeda ama wixii dan u ah dantee dowladda waxaa kenya ku xirantay inay ammaan wadanka kenya ammaan laga helo marka ammaan see loo heli ammaan waxaa loo heli karaa markuu wadanka soomaaliya uu ammaan helo marka beelo gaara waxay oola fadhis danta guud oo kenya ay hagashay ee la fadhiisata mareyxaanka ama beesha ogaadeen haddii la fadhiisato xaq bay uleeda dowladda inay wada fadhiistaan oo isweydiiyaan nabadgelyadii soomaaliya oo dadkan al-shabaab laga tuuri ama laga bixin waa in laga hadlo marka arrintaas waa arrin loogu talagale soomaaliya nabad laga helo shabaabka laga bixiyo kenyana markaa nabad ay hesho waa ogta wixii mandera ka dhaca xuduudka waa ogta wixii gaarisa ka dhace kulli dhibkan wuxuu ka imaanayaa soomaaliya marka muhiimadda maxaa waaye muhiimadda beel kasta oo soomaali degan gado gado region kismaayo jubbaland inay dowladda kenya ay la fadhiisay si faxal loo helo waxaa jira dooda iyo guux arrintan ka dhashay oo ku qotomay in kenya iyo dowladda soomaaliya ka jirta ay habbooneyd in arrimaha amniga la xiriira ay ka wada hadlaan intii beel soomaaliyeed ay si gaara ogala xaajoon lahayd kenya laakiin cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo cilmi baare nairobi degana ayaa arrimaha noocaasi a meesha ka saaray isagoo haddiiba ay eedi jirto markaasi soomaalida ku sheegay kuwa eeda leh oo iyagu shan iyo labaatan sano kala daadsan diidayna in ay isku tanaasulaan balse dowladaha derisku ay xaq u leeyihiin amnigooda ciddii ay wax kala qabashadeeda ku tuhmayaan in ay iska kaashadaan qarniga sagaal tobnaad dhammaadkiisii waxaan ku eedaynay gumaystiyi dalkeena gumaystay oo ilaa shan qobod u qeyd laakiin hadda waxaa moodaa run dadkii shuban nafsigooda ay kala qaydinayaan taa marka waxay sababtay dalkii markii yani inuu kala qoqobo micnaha haba yaraatay yani wax wax haysta ayna jirin oo wax wax kala amar qaadanaya ayna jirin oo xukuumadda dhexe amar laga qaadanaynin oo maamul goboleedyada runtii ay xukuumadda dhexe amar ka qaadanaynin taa marka waxay qalqal gelisay marka yani xorriyaddii dalka soomaaliya ay qalqal gelisay marka mushkiladda halkay ka taagan tahay waa soomaalida ma ahan hataa wadamada jiraanka hadday soomaalidu micnaha dalkooda unaxayaan hadday ummadooda unaxayaan hadday qarinimadooda unaxayaan hadday dadnimadooda unaxayaan ayaga haisu tanaasulaana oo micnaha ha fahmaana yani inay leeyihiin micnaha ayagu hadujed ay leeyihiin dalka madax banaanada dalka aysan muqadas tahay laakiin wadamada jiraanka ayaga waxaa weeyaan qof kasta ay amnigooda kala hadli karaan way kala hadlayaan marka mushkilada soomaalida waa soomaalida xornimadooda iyo sharaftooda idooda ay gacantooda ku gowracaya marka waxba ayaan wadamada jiraanka la eedeynin eedta haba yaraata wadamada jiraanka kuma laha arrintan su-aasha ah bal in ay dowladda soomaaliya arrimahan kenya ay iska kaashan kareen ee dadka qaar ay qabaan ayaan weydiiyey mar kale xildhibaan maxamed sheediye waxaa yeelaysaa horta dowlad quman oo soomaaliya ka dhisan ma jirto haddii dowlad quman jirto shabaab wadanka may haysan lahayn soomaaliya labaatan iyo shan sano dowlad la-aan bahase dowladda kenya waxay usoo gelaysaa inay nabadgelyada soomaaliya laga shaqeeyo waxaana looga shaqeyn nabadgelyada soomaaliya danta kenya ma aho danta kenya maxaa waaye kenya oo nabad hesho oo xuduudka kenya iyo soomaaliya hagaagto oo dadka soomaaliya dhibka ka imaanaya kenya soo gelaya soomaaliya dhibkeeda la bogo yes al-shabaab inaan baabi'inaa rabnaa oo wadanka soomaaliya aan kasoo saari lahayn qabiilkana degankada waa inaan la fadhiisano jubbaland aan la fadhiisano ra'y kasta oo aan la fadhiisano kismaayo aan tegno meel kasta oo aan tegno sifa nabadgelyada loo hadlo sanadkii labada kun iyo tobanka ilaa sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka kenya waxaa marar kala duwan qeybo badan oo wadanka ah ka dhacay weeraro iyo qaraxyo ay ka dambeysay kooxda al-shabaab ee soomaaliya maryan maxamuud bare v o a nairobi
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa v o a haatanna kusoo dhowaada qaybtii saddexaad ee taxane aanu kaga hadlayna dhallinyarada ku naafoobay dagaalada sokeeye iyo sida ay ugu baahi qabaan taageero ay ka helaan ehelkooda maamulada dalka ka jira iyo weliba guud ahaan dadka soomaaliyeed ee samaha jecel haddaba wariyaheenna sahre cabdi axmed ayaa inoo soo diyaarisay isla markaana halkani inooga soo jeedinaysa
kasakow khatarta dhallintan haysata waxaa haddana ku heeran noloshooda dhibaatooyin murugo iyo xanuun dhitaystay kuwaasoo hoos u dhigay hamigoodii in ay mustaqbalkooda hiigsadaan dhegaystayaal qaybtan saddexaad ee ugu dambaysa barnaamijkan taxanaha ah ee dhallinyarada ku naafoobay dagaalada muddada nusqarniga ku siman ka socday soomaaliya waxa aanu ku eegi doonaa siday ugu baahan yihiin dhallinyaradaasi daryeel ay ka helaan bulshada ay la nool yihiin iyo garabqabasho xagga shaqo iyo barbaarinta oo ay ka helaan maamulka ama dowladda iyadoo in badan oo ka mida dhallinyaradaasi ay sheegayaan in haatan ay qoysaskooda u hurayaan wakhti iyo nafba waxa ay heli karaan mar kastaba colaadaha iyo deganaanshiyeela'aanta la degay soomaaliya waxa ay sii kordhinayaan tirada dadka ku waxyeeloobaya khasaaraha dagaalada ha ugu badnaadaana kuwa ku curyaamaya oo ah dhallinyaro bashiir maxamed jimcaale oo isagu ka tirsan ururka indhoolayaasha ka dhisan magaalada muqdisho wuxuu ii sheegay inay jiraan tiro aad u badan oo dhallinyaro ah oo haatan aad loo diiwaangeliyey marka loo barbardhigo sannadihii lasoo dhaafay dadka araggala oo ururka indhoolayaasha soomaaliyeed ayaan guddoomiye ku-xigeen ka ahay zara waa sax kuwa gobolada joogana waan ka warhaynaa kuwa muqdisho igula nool oo aada iweydiisana aaday u fara badan yihiin ilaa laba kun iyo shan boqol ayaa hadda diiwaan ahaan noo diiwaan gashan laakiin waxaa lagu qiyaasaa lix kun ilaa toddoba kun in ay muqdisho ku nooshahay sidaas oo kale gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose tiimam annaga naga tirsan ayaa jooga oo aragla tirada dhallinyaradaasi aadka u tirada badan tirada dhallinyaradaasi badan ee la nool dhibaatada naafanimo bulshada dhexdeeda kuma helaan dhiirigelin shaqo iyo daryeel guud midna sidaasi waxaa iigu warramay cabdulaahi xasan xuseen oo sheegay in bulshada si gaara ay ugala kulmaan faquuq marka ay soo dhex galaan islamarkaasina ay dareemaanba in ay bannaanka ka yihiin waxyaabo badan oo nolosha aadanaha u baahan in wadatashi iyo isdhexgal dadku ay ka sameeyaan bulshada dhexdeeda waxa waaye marka la fiiriyo marka ugu horreysa waxaa imaanaya qofka in faquuq magac gooniya loo sameeyo oo magacaagii hore meesha laga tirtiro in dadku ay ku quursadaan in dadku waxyaabo badan oo aada xaq u leedaha dhan ay kaadiyaan in adiga dhan noloshaada iyo jiritaankaada iyo xuquuqda dadka intooda badan ay u yaqaanaan dadka dhibaateysan waxay tahay in ku shilin oo sadaqaa lagu caawiyo ama in la yidhahdo qofkan waa curyaan labadaasoo ah laba macnaha qofka niyada kasii dilayso in la yidhahdo qofkan waa curyaan waa wax aan fiicneyn oo ah in qofka magaciisi loogu yeero ay fiican tahay in la yidhaahdo haddana way kasii xun tahay qofkan waa qof sadaqo u baahan waxaa la siiya asigoo moorlaan lasoo dhisi karo la caawin karo qofkii iyo in adeegyada qabliga oo u baahnaa qofkan sidii waxbarashada oo kale sidii horumarka oo kale shaqooyinka oo dhan laga takooro oo aanan la siinin taa oo looga dhigo wax dadkii ka duwan oo masiibo ay ku dhacday ama shar ah ama wax maaragtay oo haddii xataa dadka uu kusoo biiro ayagana ay nasiib darro kale ku dhacayso ee qaarkood aaminsan yihiin ay ka cararayaan qaarkood ay aaminsan yihiin ba in uu yahay culays dhib ku ah haddii uu la wadaagaan ama uu kusoo biiro noloshooda cabdulaahi oo gacanta koowaad ee uu ku tirsan yahay ay yihiin qoyskiisa waxaan weydiiyey saameynta isaga iyo qoyskuba ay ku leedahay in uu curyaamo xilli ay u hanweynaayeen waxqabadkiisa wiil dhallinyaro ah oo ay dhaleen qoyskayga waxay ku yeelatay saameyn dhaqaale iyo saameyn nolol inay wakti badan igu lumiyaan oo ay wakti badan oo wax badan ku qabsan lahaayeen igu daryeelaan oo ay keri waayaan inay aadaan waxay kaloo ku baxday in qarashaad badan la igu bixiyay aniga daryeelkayga waxay kaloo ku qaadanaysaa in la ii kortaagnaadaado oo la ii caawiyo in marmarka qaarkood xataa dadkii waxbara lahaa ay waxbarashadii u suuroobin inay aadin intii aniga ay igu mashquulsan yihiin waayahay saameyn intee la-eg bay adiga marka noloshaada ku yeelatay iyo qalbigaagaba wallahi qalbigaaga maasha allah marka ugu horeysa qofku waa uu niydabayaa oo waa uu xataa heer wuxuu gaaraa naco heer dadka dhan uu naco heer xaalad uu garo oo tii ugu adkeeda uu dhaho ma markaan inaad dhimata ayaa iska ficneed ayaa marmarka qaarkood imaanaysa laakiin haddana step by step marxaladadaas waa uu kasoo gudtaa qofka mar walbana waxaa samar siinaysa maaragtay iimaanka qofka islaamiga uu qabo oo wax walba inuu qadarta uu qaato ee taa ayaan mar walba horta ku qasbanaa inaan u noqono yuusuf xuseen jimcaale waa guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu qoray inaysan dowladda haatan u diyaarsanayn inay gacan ka geysato shaqo abuur loo sameeyo dhallinyaradaasi maadaama sida uu sheegay maamulkiisa gobolka banaadir aysan jirin waxay horey ugu sii talagaleen oo loogu talagalay dadka dhallinyarada ee curyaamay aad iyo aadaan ku salaamayaa zahra adigio idaacada v o e dhammaantiinba intaa kadib walaalay runtii arrintaas waa arrin jirto marka sistamkaas aan u imidoo shaqaynayn anigu la jaan qaaday laakiin ma loo baahan yahay in laga fikiro dadka sidii shaqo iyo wax loogu abuuri lahaa waxaan qabaa arrinkaas waa loo baahan yahay waana sax shaqooyinkay ka bixi karaan oo kale in loo raadiyo waa wa waa kula qabaa laakiin hadda ma jiraan meel dadka curyaamiinta loogu talagalay iyo shaqooyin gaar oo loogu talagalay oo laisleeyahay curyaamiinta unaa ka shaqeeyaano ilaa iyo hadda uma samaysno mar kale guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale wuxuu qiray inay jirto caqabado xagga amniga ah oo haysta milkiilayaasha hoteelada iyo sidoo kale goobaha ciidamadu ay degan yihiin ee saldhigyada ah qaybo ka mida magaalada taasina ay sal u noqoto in dadka naafada ay ku dhibtoodaan marista wadooyin lagu gooyo derbiye aada u dhaadheer ka magaalada oo inta badan waxna hor u dhisnaayeen waxna burburka kadib ay dhismeen inta badan laguma talagalo dadka curyaamiinta ah xisaabka laguma darsado markaad arkayso hoteeladoo kale marshabiyadigo kale macnaha waxaad moodaa inaan lagu xisaabtamin laakiin waxaan isleeyahay waa arrin haddii loo istaago wax laga qaban karaan isleeyahay taas marka way jirtaa oo been maaha maxaa yeelay marshabiyadigu wuu kala koreeyaa meelaha koreeyana waa un meela iska siman marka meesha marka uu fuulaayo gaariga uu ka fuulaayo kale looma sameeyo hoteeladoo kale meelahaan jaranjaro ahayn oo loogu talagala ma jirto marka waa culays guud oo iska jira waayo laakiin waxaan isleeyahay haddii laga fikiro mustaqbalka wax baa laga qaban karaa ayaan isleeyahay oo lagu xisaabtamo inkastoon isleeyahay dadka curyaamiinta alla firkooda xuquuqay u leeyihiin inay helaan meli ay ku saxlahaayeen laakiin duruufta amniga oo jirto ayaa saameyn ba aan ku yeelatay meelaha xirxiran ood sheegayso la sheegayo meelaha dhagxaanta ay yaalaan waxyaabahaas oo dhan ba duruufta amniga oo jirta ayaa sababayso laakiin haddii duruufta laga gudbo iyadan waxaan isleeyahay xalaa la heli karaya inta aanan soo ebyin haddaba dhegaysta taxanahan aan maanta qaybtiisii ugu dambeysay idinla wadaagayo inta aanan soo ebyin haddaba dhegaysta taxanahan qaybtiisii ugu dambeysay aad haatan maqlaysaan aan idinla wadaago waxyaabahay u baahan yihiin dhalintaasi si ay noloshooda ula jaan qaadaan inta ka dhiman cimrigooda faadumo cumar maxamed oo iyadu hay-adda m s f kala shaqaysa la tacaalidda dadka sidan oo kale waxyeeladu ay ka soo gaareen dagaalada ee ku addimo beelay ayaa inoo haysa aragtideeda qofkii qofki lixaadkiisii baa dhinmay marka wuxuu u baahan yahay horta waa in uu fiilgareeyo oo uu uu dareemo in la keer garaynayo caring buu u baahan yahay xarumaha discibalkaa jiraya iskuullada discibalkaa xarumaha dadka dhaawacmay baa jiraya iskuullada dadka dhaawacmay baa jiraya iskuullada dadka dhegahala baa jiraya kuwa indhahala baa jiraya qof walba waa la tareen garayn karaa waxbaa la bari karaa dadka xataa markay dhaawacyadu gaadhaan qaar baa foysku ka lumaa oo aan hadli karin iyagoo wax walba kala garanaya xarumo speech therapy loogu sameeya baa ba ba baa loo baahan yahay dhakhaatiir dawayso oo maxaan ku idhaahdaye psychiatrist toromadii ku dhacday ka dawaysa baa loo baahan yahay therapy bay u baahan yihiin dadkii counseling bay u baahan yihiin in la rehabilitate gareeyo oo wixii ay soo mareen ay xataa fiilgareeyaan oo ka hadlaan dadka soomaalida haddaad aragto badankoodu waxa ku dhacaa noloshooda kusoo dhacay kama hadlaan bes qof waliba wuu horun buu usii socdaa xataa ka socon karaya ka aan socon karayna hadalkiisa badda dhegaystayaal qaybtii ugu dambaysay ee taxanahan saddexda cisho aan ku eegay waayaha nolosha caqabadaha amniga ee haysta iyo daryeel la-aanta dhallinta ku curyaamay dagaalada soomaaliya uga socday wakhtiga ku dhow dhowr iyo labaatanka sano siyaabaha kala duwan ayaan intaasi ku soo gebagabeynayaa haatan inta aynu mar kale ku kulmi doonno barnaamij midkan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington waxaa idinku soo maqana doodii gaabnayda xubintii caafimaadka iyo qodobo kale hase yeeshee kusoo dhowaada qodobadii wararka ugu doorka roona musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa ku guulaystay shan gobol oo kaleeto oo shalayto ay ka qabsoontay codbixinta israreebka musharaxiinta ee xisbiga jamhuuriga trump ayaa waxa uu ku gacan sarreeyey shanta gobol ee ku yaala waqooyiga bari ee dalka maraykanka kuwaas oo kale ah kenetka delwar maryland pennsylvania iyo rhode island waxaana uu ku guulaystay boqolkiiba shan iyo konton eedaysanaha lagu tuhunsan yahay weerarkii ka dhacay magaalada baris saalax cabdisalaan ayaa lagu wadaa in lasoo taago maxkamad ku taala dalka faransiiska saacada uun kadib markii si deg deg ah ay madaxda dalka belgium ninkaasi ugu wareejiyeen dalka faransiiska wasiirka cadaaladda ee dalka faransiiska jean jacus ayaa sheegay in saalax cabdisalaam la geyn doono xabsi gaar ah oo ku yaala agagaarka magaalada baris kaas oo loogu talagalay dadka la aaminsan yahay in ay khatar keeni karaan
talibaanka afghanistan waxa ay sheegeen in wafdi heer sare ah ay u direen caasimadda bakistan ee islaamabad si ay uga qayb qaataan wadahadallo ay la yeelanayaan dowladda bakistan afhayeen u hadlay talibaanka afghanistan ayaa v o eda waxa uu u xaqiijiyey in talibaan ay wafdi ka direen xafiiskooda arrimaha siyaasadda ay ku leeyihiin dalka qatar si madaxda bakistan ay ugala xaajoodaan xidhiirka labada dal ee duruska madaxda bakistan ayaa weli aanan ka hadlin iyaga oo ka gaabsaday inay xaqiijiyaan joogitaanka wafdiga talabaan iyo ujeeddada safarkooda ciidamada dalka ciraaq ayaa mar kale dib u soo cusboonaysiiyey maanta weerarada ay ku hayaan kooxda is ee ku wajahan magaalada ay ku xoogan tahay kooxdaasi daacish ee mosul ciidamada ayaa horey ugu durkay tuulooyinka ku yaala dhinaca koonfurta bari ee duleedka magaalada mosul ee dalkaas ciraaq iyaga oo ay si xoogan u kaalmeynayaan diyaaradaha isbahaysiga ee ka howlgalaya dhulkaasi dadka kasoo barakacay tuulooyinka ayaa sheegaya in kooxda daacish ay ka qodatay dhulka hoostiisa dhuumo ay ku dhuuntaan islamarkaana ay habeenkii kasoo weeraraan ciidamada dalka ciraaq
waxaad nagala socotaan washington dhowaan waxaa badda mediteraneanka ka dhacay shilay ku dhinteen boqolaal dhallinyaro ah oo soomaali u badnaa oo ka mid ahaa kumanaan kun oo dhallinyaro afrikaan ah oo sanad walba iyagu ku naf waaya badaha iyo saxaraha iyagu u tahriibaya yurub oo ay aaminsan yihiin in durbadiiba ay ka helayaan nolol dhaanta midda ay ka cararayaan laakiin qaar badan ma oga waxaa kaga horeeya oo waxa ay ku hungoobaan riyadoodii beenta u badnayd ee ay badhaansadeen dhallinyadaasna waxaa ka mid ah xuseen maxamuud oo lix iyo labaatan jir ah maantana tegey safaaradda soomaalida ee switzerland si dalkiisa dib loogu celiyo xuseen waxa uu bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ka soo tahriibay magaalada hargeysa maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray xuseen maxamuud balse si uu xaqiijiyo arrintaasi ayaa waxa uu weydiiyey marka hore safiirka soomaaliya ee dalkaasi faaduma cabdulaahi insaaniya
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa maanta safaaradda noogu yimid inan soomaaliyeed oo na weydiistay inuu dalkii ku noqdo waraaqii uu ku noqon lahaa markii aan wareysanay oo aan niri maxaad u noqonaysaa maxaa sababta keenay maxaa dhibaata ood aragtayna wuxuu noo sheegay in uu maaragtay dalkiisii uu rabo inuu dib ugu noqdo cid qasabtay walaa dowladda swiiska walaa safaaradeena ka dhaadhicisa inuu dib u noqdona aysan jirin marka uu isaga ka go-aankaasi uu gaaray sababta uu gaarana waxay tahay marka uu arkay dhibaatadii uu soo maray markuu soo tahriibahayey iyo mashaakiladii iyo dhibkii loo geystay iyo dadkii walaalihiisa hor la socday dhibkii ku dhacay iyo markuu halkan uu yimid wuxu uu filahayo uu islahaa haddee jannaa dhex dabaalan doontaa uu arkay inayan ahayn wixii uu filahayay inuu halkan ka helo waa waa gartay een, fursad ma noo siin kartaa inaan la hadalna wiilka wiilka waa ila fadhiyaa waana la hadli kartaan walaal magacaaga marka hore noogu bilow seenbayd maxamuud baa la yidhaahaa walal waxaan jiraa waa gartay marka hore ma- een, bal waxaad nooga warantaa oo dib noo xusuusisaa een, sidii aad ku soo gashay dalkeena switzerland waxaan ka soo galay talyaanigan ka soo galay switzerland libiya in sudan baan soo maray libiya ayay dhibaato fara badan nagu soo qabsatay wallaahi dhibaato aanan ka sheekeyn karin oo aad u fara badan baa libiya naga soo qabsatay saxaraha libiya midii ugu darayd haddaad hal xa- haddaad nala wadaagto waxay ahayd maalinta ay afar nin oo in meesha ku jiro soomaaliha inta yar booqbuuqeen kadib kii libiyaanka inta noo yimid uu yidhi soo saara afartii nina haadashay ee dibadda inta loo soo saaray kadib la yidhi kadib xadhigan kaawade baabuurta lagu jiiday inta lugaha lagaga xidhay baabuurkii dabada loogu xidhay kadib la jiiday in meel dayro dhexe meel dayro meesha ku dhex taalay la jiiday la jiiday nin dadkii marka hilibkii ka dhammaaday ee dhiiggu saa u daayo la keenay laiska soo celiyey meydkoodii meesha lagu soo celiyey midna uu dhintay saddexdii kalena iyagoo nafbaxo isbaxay ay meesha yimaadeen oo hilibkii ka dhammaaday dhibaatooyinkaasoo dhan baan ku arkay waa gartay marka dhibaatooyinka oo dhan aad soo soo martay qarash baad bixisay saxaraad soo martay eh, dabcan baddiina waad soo martay markii aad yurub gashay waxaan kugu kalifayay inaad eh, d- soomaaliyan ku noqonaya aad tiraahda maxay yihiin waxay ahayd yurub waxaan ka doonayay sharci iyo shaqo ayaan ka doonayay kadib markii aan is- in talyaanigaan soo maray talyaanigu iyo fara ka qaadin hore uga baxdaan islahaa waxaan soo galay in switzerland switzerland baan fadhiga dhigtay interviewgii baan maray muddo badan oo sanad iyo waxoogaa ayaan joogay haddana interviewgii labaad baa iisoo dhacay waxay iisoo tuureen haddana wax le negative bay iisoo tuureen oo sharci naguma lihid bay guudhaen waa gartay marka maxaad kula talin lahayd eh, dhalinyaro badan oo laga yaabo in eh, badaha iyo saxaraha ay isku biimaynayaan haddana aan ogeyn waxa ay kala kulmayaan dalka ay tagaan waxaan kula talin lahaa dhalinyarada waxaan dhib iyo rafaad ilaa yurub haddii la yimaado waxaan dhib iyo rafaad ahayn wayaalaama jiraane dhalinyaray iska aamina dhulkiina dhulkiina nimcaha amba waa aniga intaan yurub tegay ka soo socda waddankaygii u arkay inay nimco tahay ee waddankaygii imanaya waxaa igu kalifayna waa nimcada dhulkaygii taalay een ogaa inaan dib ugu noqdo waxaa amba maanta yurub iga keenay waxa weeyaan dee markii hore wixii yurub keenay aqoon la-aan bay ahayd wax sidaasoo kale iga warramo haddaan arki lahaa ama qof sidaa uga soo noqdana aanu ma imaadeen maanta waxaan arkay dee waxa yaallay iyo hadafka yaallay yurub inay dadku dhalinyaradu inay taamumkays wada dul jiifaanoo wixii kalena ay beerta galaanoo ay meelaha eh, dad badanoo waxaan ku arkay meelaha iskaga caba markay ilaa mustaqbal noqdeen xashiishad iyo khamri iyo balaayo iskaga caba waa hagaag dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa xuseen maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee usoo tahriibtay qaaradda yurub imigana doonaya in wadankiisii dib loogu celiyo oo u waramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan haatana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haysta falastiin axmed iimane guddoon wacan
kooxda isis ee ka dagaalamaya dalalka ciraaq iyo siiriya ayaa sheegay in toddobaadkan ay weerarkoodii ugu horreeyey ka fuliyeen soomaaliya iyagoo la beegsaday ciidamada amisom sheegashada ayaa dadku siyaabo kala duwan u dareemeen dadka qaarkii ayaa qaba in isis oo soomaaliya weeraro ka fulisa ay khatar soo kororta tahay dadka qaarkiina waxa ay qabaan inaanay micno weyn ku fadhiyin oo aanay al-shabaab waxba kaga duwanayn haddaba maxay sheegashada isis soo kordhin kartaa marka la eega dhinaca ammaanka waa qodobka aanu ku eegayno xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgelaya cabdikaafi maxamuud makaraan oo ah gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir iyo axmed cali maxamed oo labaduba jooga magaalada muqdisho aan ku hormaro cabdikaafi maxamuud makaraan waa mahadsan tahay walaashay run ahaantii aniga haddii aa ka hadla keyga waxaa dhihi karaa waa dhibaato horta kusoo korortay soomaaliya waxaan ognahay soomaaliya marxalado fara badan ayaa soo martay ururo badan ayaa lasoo martay marka waxaan ognahay waxaana dareemeynaa inay tahay inaanu soomaaliya kor u kicin marka hadda ice maadaama haddana ee kusoo biirsan waxawaaye waxaan dhihi karnaa waa qatar kusoo biirsan waxaan siinayaa axmed cali maxamed haye axmed aada iyo aada umahadsan tahay falastiin axmed iimaan shalay weerarkii ka dhacay kilomitr thirteen ama redisha meel meesha loo yaqaano lamber saddex iyo toban ee lagu qaaday ciidamada midooda africa ee amisom iyaga oo sheegay inay ka badbaadeen weerarkii lala damacsanayd dabcan waxaa sheegatay sida aynu wada ognahay kooxda daacish ama i s i s runtii anigu axmed ahaan waxaan aaminsanahay barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij yani aan wax gooniya kusoo kordhin doonin soomaaliya muddo lix iyo labaatan sano ah dagaal iyo kaadambeylaan ayay kusoo jirtay suurtagalna ma ahan xilligan la joogo in qandaraasyo iyo brogramyo cusubna lagu furo wadankuna dib u dhis iyo horumar buu gelahayaa doorasho labada kun lix iyo lix iyo tobanka in loo dareero ayaa la rajeynayaa marka yani barnaamijkani barnaamij yani soomaaliya hadda horumarka ay ku tallaabsanayso iyo wadaadihii ururdiimeedyadii jiray oo yani hubaysnaa mid ka duwan inuu yahay anigu ma aaminsani wax micnaha uu samayn karo oo uu ku samayn karo dhinaca horumarka iyo iyo dowlad wanaagga iyo difeelka siyaasadda ee soomaaliya ay gaartayna ma u malaynayo inuu jiro falastiin haye cabdi kaafi ma isleeda waxba ma soo kordhinayo sida uu qabo saaxiibka axmed
rumaanta horta waa mid oo ku raacsanahay horta wadanka horta waa wadan horumaraayo oo rumaanta hadda soo koraayo waxyaaba badan hadda loo baahan yahay laakiin waxaan ognahay ice in in laga taakulay banaanka marka dhibaatadan waxaa dareemi karnaa u geysahayaan inay maka heeso wax oo hadda oo carqalado inay samayso laakiin maanta waxaa dhihi karnaa waa horta dhibaato soo korirta waaye sababtoo waxawaaye wadanka marxaladda oo ku jira waa ognahay waa dareemi karnaa laakiinse waxay u baahan tahay iyadan in laga gaashaan laga gaashaanto marka maxaa ka mid ah isleedahay dhibaatooyinka soo kordhi kara ee isis ay la iman karto oo aanay al-shabaab hore u haynin wallahi hadda wax hadda oo hadda oo dhihi karna ma jiro orsaaiga laakiin hadda dhibaatada hadda aad dareemeyn oo hadda shalay ka dhacday ee meeshaas war maanta hadda wax oo khasaaro oo zaaid muhiima gaarsiinin waxaa dhihi karnaa inay haddana barnaamijkaas oo kale haddana inay soo celiyaan hadda hadda khatar oo balaaran masiin karaan
haye axmed waxaa la yidhaahdaa kala duwanaanshaha al-shabaab iyo udhexeeya isis waxay tahay in isis qof walboon iyaga ahayn ay cadow u arkaan laakiin al-shabaab laga yaabo inay dadka dhexdhexaadka ama ay u arkaan ama ay is yidhaahdaan dowlad iyo kuma lug laha wax adinka lidi ku ah inay iska dhaafi karaan oo ay iskala noolaan karaan taas miyaanay kuu muuqan inay tahay khatar soo kordhaysa
falastiin waa mahadsan tahay runtii kooxda daacish ama yani islamic state sida qof walba u yaqaano runtii waa khatar horta yani ku wajahan bariga dhexe iyo wadamada hadda yani dhaca yani galbeedka africa dhinaca bariga africana soomaaliya ayaa hadda laga sii sheegaya oo khatartani ay kasoo bilaabatay sida la sheegayo laakiin anigu axmed ahaan waxaan qabaa yani suurtagal ma ahan xilligani yani in barnaamij iyo qandaraasyo cusub oo yani dad khaasa oo kasoo horjeeda midnimadii ummadda soomaaliyeed iyo kala dambeyntii iyo dowladnimadii dad kasoo horjeeda in barnaamij noocaasa ay keenaan dabcan dadka barnaamijkan daacish hogaaminaya waa dad soomaali ah kolley ajaanibna dibadda nooga maysan dhamaan rag ka goostay kooxdii al-shabaab qayb kamid ah waayey barnaamijkan ragga wada marka ma u maleynayo in horumarka iyo nidaamka hadda socda ay wax badan ka bedeli doonto dabcan ummadda soomaaliyeed iyo iyo guud ahaan dowladda federaalka ee soomaaliyana waxaan rajeynayaa in yani hal dhinac looga soo wada jeesto suurtagalna ma ahan in xilligan soomaaliya dib u dhac iyo dagaal diimeed dib looga celiyo mana u malaynayo in taas yani lagu heli doono yani isbedel dhanka siyaasadda ah ee dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabkeeda ka dhexeeya cabdikaaf mise leedahay isis oo oo kusoo biirta masraxa dagaalada iyo weerarada waxay xoojinaysaa ammaan daradii iyadoo dhinaca kalena laga yaabo in ay iyaga laftirkooda loolan shacabka khatar gelin kara ee ka dhex abuurto al-shabaab iyo isis
wallahi horta waa wa wa waa isdhaha waan aaminsanahay sababta horta wixii la yareystaa way ballaartaan aan lahay marka horta inaan la yareysan oo juhdin inta la gelsho waxaana xogteedan horta waxaa u mahadceliyeen horta in ciidamadan or soomaaliya hadda rumaantii aad iyo horta fayo u leeyihiin oo howlo badan iyo eh, weeraro badan horta fashiliyaan marka waxaan aaminsanahay inaa yani laga laga la yani la dhigan oo la yareysan Eh, laakiinse oo yani xogtooda badanna la raadiyo meesha ayaga ay weer soo qaadaan ayaga weer lagu qaadaan jeclaalaha
haye axmed ma is leedahay khatar aan la yareysan karin waayo oo u baahan in tallaabo ay dowladda iyo ciidamada amisom ay ka qaadaan waa mahadsan tahay falastiin runtii horta wadanka soomaaliya waa wadan istaraatiijiya oo, een, dhaca bariga africa een, lahna xeebta ugu dheer qaarada africa marka een, een, wuxuu la xiriiriyaa een, een, wadamadan een, een, carab leaga iyo iyo een, african union marka soomaaliya oo kamid ah dowladaha midooda africa iyo een, wadamada een, een, een carab leaga een, kula jirta yani dowladaha hadda een, een, soo kobcaya ama kasoo baxaya eh, post warka waxa la yihahdo ama dagaalka sokeeya kasoo gudbaya een- een raje- la rajeynayana lana filaya sanadaha soo socdo inay sameeyaan isbedelka xagga siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo yani een horumarka bulshada Een xilligan la joogo in barnaamij yani eh, daacish waaye iyo lagu furo Een anigu waxaan u arkaa yani wax yani een wax gooniya soo kordhin mayso Een soomaaliyana dagaal way kasoo daashay iyo shacabkeeda shan iyo labaatan sano isdilayeen Een xilligana ma aha xilligii yani eh, daacish iyo program cusub een dad kha- khaasa oo dana gaara wata ay la imaan lahaayeen Een dabcan een ciidamada dowladda soomaaliya eh, iyo een ciidamada midooda africa ee amisomna een arrintaasi aad ayay uga feejigan yihiin il gaara ayayna ku hayaan Een runtii een wayna jirtaa yani een ciidamo aad u tababaran oo dowladdu ay ay yani waqti iyo dhaqaalaba gelisay oo ka hortegi kara khataraha waa mahadsan tahay Een, wadanka la filanayo. waxaan siinayaa cabdikaafi aan siinayaa cabdikaafi maxaa adiga xalka u aragtaa looga hortegi karo qatar qatar cusub oo ay isis kusoo biiriso ammaanka soomaaliya Eh, wallahi horta waxaa looga hortegi karaa aaminsanahay eh, horta ummadda soomaaliyeed inay u tashtaan eh, dalkooda soomaaliya shacabka iyo boliiska iyo ciidamada soomaaliyeedna inay isku duubmaan ammaankana in xoogga la saaro waa mahadsan tahay haye axmed cali anigu maaragta xilligan yani een xilli yani ee dow- dowladda soomaaliya iyo iyo iyo iyo iyo ciidamada taageeraya dowladda soomaaliya xilli ay ay fursad siin karaan ama u banayn karaan in een koox cusub oo wadanka yani ee- ee dagaal iyo dhibaato kasii hurisa een waxa ugu weyn ee looga hortegi karana waxay tahay een dalkani yani een maadaama muddo badan uu kusoo jira dagaal waxa uu u baahan yahay wax la yidhaahdo ee- ee in laga hormariyo xagga een civic edu- educationka yani in bulshadii lagu wacyigeliyo loo sheego waxaana inay yihiin fikir diimeed een la dareensiiyo barnaamijkan inuu yahay barnaamij eh, eh, dad dhan khaasa ka wada oo argagixin eh, ku sameynaya eh, eh, adduunka ay ay ay dagaal kasoo riixayaan Een lana dareensiiyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogaan in barnaamijkan uu yahay barnaamij Waa aan ma- soomaali ka gedmi karin xilliga haddan la joogo waa mahadsan tihiin een, cabdikaafi maxamuud makaraan iyo axmed cali maxamed intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qaybgelayay cabdikaafi maxamuud makaraan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir iyo axmed cali maxamed oo markaasi isaguna bartay cilmiga siyaasadda oo ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay ah, caafimaadka iyo qoyska ayaa inoo xigi doona iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubinteenni caafimaadka iyo qoyska xanuunka tayfoidhku waa mid ka mid ah cudurrada aalaaba ay keenaan qaadashada amaba inuu qofku uu liqo cunto amaba biyo wasakhaysan oo aan nadiif ahayn waxaana aalaaba sababa amaba bahda caafimaadku ay isla aqoonsan yihiin inay keento bakteriya loo yaqaano salmonella typhi wakhtigan oo ah xilli roobaad ayaa xanuunkani uu ka mid yahay cudurrada aalaababa saameeya dad doora gaar ahaan haddii ay bulshadu isticmaalaan amaba ay ka cabbaan goobaha biyo fadhiisinka ah amaba biyo aan nadiifta ahayn doctor maxamed jamaal jaamac waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala magaalada hargeysa waxaana uu barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska toddobaadkan uga warrami doonaa xanuunkaasi tyfoidka iyo weliba sida uu bulshada u saameeyo iyo hanaanka ugu habboon ee loola tacaalo typhoid een, waa waa xanuun marka hore waxaa la dhahaa waa communicable disease xanuunada la kala qaado weeye marka een, waxaa koos gareeya bacteria bakteeriyadaasna waxaa la dhahaa solmonella badanaana wuxuu ku dhacaa ugu badan meelaha ugu dhaco waxaa ugu horeeya mindhicirada xanuunada faafa ee laisqaadsin kara ee lagu qaadsin karo sida taabashadoo kale fiko inuu qofku isagoo aan gacmihiisoo kale aan isnadiifin uu soo saxroodo ama markuu suliga gelayo kale kabacdi isagoo qofkii qabo qofkii kale uu salaamo oo waxyaalahaas buu ku gudbi karaa xanuunkaas fikohoral baan dhahaa
bulsho ahaan oo kale ma waxaad leedahay nadaafadda buu xidhiir la leeyahay oo arrimaha nadaafadda iyo hanaanka loo noolyahay buu xidhiir u leeyahay oo kaasaa ge- ayaa dhiirigelin karaya inuu bahalkii faafo haa xan- wuxuu xidhiir la leeyahay qofkii oo aan si fiican isku nadiifin marka uu suuliga galo uu ama markuu uu suuliga galo ama suuliga ka baxo oo uu la macaamilayo dadkii kale ee bini aadamka ahaa haddii aan qofkaas farig kelin ahayn waxaa dhici karta inuu gudbiyo isagoo xanuunka qabo dadkii kale usii gudbiyo ama salaan ku gudbiye ama si kale ha ku gudbiye waa xanuunadaas ayaa la la kala qaadi karo ayuu ku xidhan yahay waana typhoid wuxuuna ku dhici karaa mindhicirka calaamadihiis waxaa ka mid a aynu aynu ka gan karana inuu qofku la yimaado xumad xumadaas oo aan aada u badnayn oo ah maayo wuxuu kaloo la iman karaa inuu qofku la yimaado abdominal pain oo calool xanuun oo kale oo mindhicirada ayuu saameeya mindhicirkuna ku dhacaa laba qayboodna muna loo qaybiyayo bacteriada koreysa baa laba qaybood loo kala qaybiyaa solmonella b iyo solmonella t v labadaas unbaa koskareeya marka mid ka mid a ayaa kusii dhacda intestaanka
doctor haddaynu eegno dhinaca kale eh, dee markaynu ka nimaadno qofkii inuu musqusha isticmaalo oo kale oo aanu nadaafadii wanaajin amaba de isagoo kasoo baxay oo kale qofkii salaamo sababaha imka soo tilmaanay markaynu ka nimaadno En, eh, cuntooyinka nadaafadooda oo kale iyo weliba biyaha wasakhaysan oo kale iyaga laftirkoogu saameyn makuliin ma kamid yihin waxyaabaha keeni karaya alaaba kusoo haa way keeni karaan waayo qofkii markuu musqusha kasoo baxo waxaa dhici karta inuu dad wax la cuno isagoon si fiican isku nadiifin oo waxaa la dhahaaba fika oral root oo qofkii een, wuxuu ku gudbi karaa isagoo saxaradii ilaa from the een, xaggii dambe ilaa afkii saasuu seerkalkaasuu sameynayaa oo dadkii buu ku qaadsin karaa mogta dadkii gruubka ahay wax la cunayay ama uu la noolaa saasuu ku qaadsin karaa
En, ma yahay xanuun ay ka daawoobi karo qofka oo kale oo laga daaweyn karo oo ka bogsan karo haa xanuunkan waa xanuun fudud waa laga dawo dawo dawadiisu aad bay u fududtahay oo qofka marka hore is nadiifiyaa la baadho marka la baadhona waxaa laga heli karaa ugu badan waxa weeye dhiigga oo qofka laga qaado badanaa marka qofka laga qaado oo eh, dhiigga laga qaado waxaa dhici karta inuu qofkaas xanuunkaas mar hore uu yeeshay oo mar labaad uu ku dhacay oo uu ka samaysmay difaaci jirka marka inagu badanaa een, waxaynanu haysan een, aynu iminka dalkeena yimi een, antigenki oo qofkii la ogaan karo qofka kan iminka ma haya iyo ma hayo taas waa la samayn karaa oo shaybaarkii waa laga qaadi karaa taasaa specific u ah laakiin een, ta kale qofka communication wuu ku keeni karaa xanuunkaasoo ilaa buu gaadhsin karaa qalliin oo ku sameeyo mindhicirada oo uu khasaare u gaadhsiin karo aakhirkana waxaaba dhici karta in haddii aan qofkii dawadii aanu qaadan uu communication ku yimaado khasaare weyn ku yimaado aakhirka inuuba u dhinto oo mindhiciradaa aada weyn u saameeyo taasaa ugu wacan waxaad tilmaantay in en, eh, taabashadoo kale ay ka mid tahay waxyaabaha ku faafo qofka oo kale En, eh, ma haddii tusaale ahaan oo kale qofku dee intuu musqushii gala oo kasoo baxo oo kale oo isagoon dee qaamihii soo dhiqin ama aan soo maydhin oo kale en, eh, ayaa keenaysa in qofkii uu ku faafo ama uu dee uu ku fido En, mise dhididkii iyo taabashadii kale dadka caadiga ah sida xanuunada qaar iyagula ay saa ugu faafaan oo kale ugu faafaan may isagu ka duwan yaho waa, waa bacteria kuwa kale oo- kuwa taabashada dhididka oo kale iyagu waxa weye waa virus sida hepatitis b iyo z laakiin isagu ka duwan yahayo waxa weeye een, waa bacteria bacteriadaasuna waxa weeye qofku markuu suulaga soo galo ama musqusha ka soo baxo waxaa muhiima inuu antiseptic ama waxyaalaha kan bacteriada dila ee sida saamuunta oo kale inuu suuliyada ay iska dhigtaan xaafado siday u yareeyaan inuu xanuunkii faafo taas haddii uu sameeyo waxaa dhici karta inaanu xanuunkaasi faafin ay nadiif ay si fiican clean uga dhigaan gacmahooda iyo jirkooda iyo intay la nool yihiin ee dadkaas wax la cunayaan waxaa dhici karta inaynay qaadin markaas gabagabada haddaynu eegno doctor en, eh, waxaa jira en, eh, dee cudurrada qaar soo kaca amaba tusaalahaan oo kale soo laba kacleeya ama qofkii oo kale dib u dareemo een xiliyada tusaalahaan oo kale seasonalka waxaan la yidhaahdo ama een cimilo goobeedka amaba xilligii uu qabtay oo kale ama cimilada qaar ay saameeyaan sida qabowga ama kulaylka oo kale een eh, kacdan oo kale ma leeyahay inuu dib u soo laba kacleeyo qofkii oo kale ama uu xilligii uu ka- uu qabtay oo kale uu qabto ama tusaalahaan oo kale xiliyada qaarsa kulaylka ama qabowga oo kale qofka kusoo kaco Een, horta marka ugu horeysa een, xanuuno badan baa jiri kara oo ah seasonal change oo isbedbedeli kara oo u badan yihiin een, xiliyadan roobab- roobabka adkeeya iyo markuu roobka inoo do xanuunka kan een, badanaana bakteeriyadu waxay joogtaa meelaha ugu wanaagsan ee ku noolaan karta waxaa weye humidity markuu roobku do-o weeye ayay u badan tahay oo humiditygaasi ka helisaayo halkaas ayay ku survive garoobi kartaa oo ku noolaan kartaa marka een, hadduu qofku good antibiotic qaato antibiotic sufficient ah oo wax ka tari kara u qaato lagama yaabo inuu kusoo noqon karo laakiin janis wuu heli karaa inuu mar labaad ku dhaco oo bakteeriyadii kale ay koos garayso laakiin isla xanuunkii haddii uu dawo wanaagsan qaato lagama yaabo inay kusoo noqoto guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tan iyo ismaqal dambe toddobaadka soo socda waxaan dhinacayaga idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaana allah
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaaca dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a bal haatanna aynu jalleecno kaalintii suugaanta waa kan codkii cabdi holan
inkastoo qorqoran tahay dumar qalanjado tahay ama ama qurux ad leedahay oo aan qudhaynuba qacdi hore jaleecada gebi ku qushuucay oo aan qudhaynuba qacdi hore jaleecada gebi ku qushuucay waxseen quustay gabaryahay qalbigayga ka jaray markii aan qadarin iyo gawaay gawaay qiimay waxseen quustay gabaryahay qalbigayga ka jaray markiyan qadarin iyo gawaay gawaay qiimay ilma iima qabato uma uma moode ushi dhabankaylkii haddi kursi dhabayaan ilma iima qabato uma uma moode ushi dhabankaylkii haddi kursi dhabayaan inkastood qureys tahay qaybka bilicda dheer tahay oo ilwaad ka qani tahay
waa hagaag dhegeystayaal halkaad nagala socotin waa v o a idaacadda caawana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya waa ibraahim xasan daandure iyo anigoo cumar xasan waxaana dhegihiina kaga tagaynaa cabdi holan iyo codkiisii gudowan ka qani tahay cali weeye sharaftuye wixii aani qabanay kaa qaadan maaye cali weeye sharaftuye wixii aani qabanay kaa qaadan maaye kuna qosan maaye barashada qudhaaniyo qiyastaada fikirka inta lagu inta lagu kormeeyey
This program has come to you from the Voice of America, Washington.